midooda yurub ayaa dalka azerbaijaan waxa uu la sixiday heshiis isfahan hordhaca oo lagu labajibaarayo gaaska dabiiciga ah ee ay kala soo degaan waddankaasi heshiiskaasi ayaa u ogolaan doonaa in midooda yurub uu azerbaijaan gaaska ka soo iibsado ilaa iyo sannadka labakunlabaataniyotodobada iyadoo kharashka ku kacayana uu gaari doono balaayiin dollar warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil dagaalka ay ugu jiraan midooda yurub si meesha ay uga saaraan kutiirsanaanta gaaska dabiiciga ah ee ruushka uga timaada waa ahamiyadda koowaad ee kulanadii ugu dambeeyey ee ay yeesheen madaxda wadamada xubnaha ka amidowgu guddoomiyaha guddida midooda yurub ursula von dorein ayaa sheegtay in heshiiskan hordhaca ah ee isfahamka in yurub ay laba jibaarto gaasta dabiiciga ah ee ay kasoo dhoofsadaan azerbaijan ay tahay cutub cusub oo ay u fureen wada shaqaynta howlaha tamarta ee midooda yurub iyo azerbaijan waxay qayb ka tahay la dagaalanka dhaqaalaha ruushka sababo la xidhiira dagaalka ukraine shir jaraa-id oo ay madaxa guddida midooda yurub iyo madaxweynaha azerbaijan ilham aliyefa ku qabteen magaalada baku ee xarunta azerbaijan ayay von derleyen ku sheegtay inay azerbaijan tahay dal ay mataana ku yihiin tamarta layskuna hadlayn kari jiray dhuumaha shidaalka ee loo yaqaano trans andritic pipeline azerbaijan waxaa yurub ugu dhoofistaa sideed bilyan oo cubic mitir oo gaasa sanadkii waxaanay doonayaan in la gaarsiiyo labaatan bilyan sanadkii gaastan ayaa la filayaa inay buuxiso suuqii gaasta ee ruushka yurub uga tegi jirtay iyada oo ay yurub hesho gaas ku filan inay tahay ahmiyadda siyaasadooda ugu sarreysa saameynta uu ku yeeshay markii ay moskow xidhay qaar badan dhumihii gaasta yurub uga iman jiray dagaalku ruushka ku qaaday ukraine ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo tamarta yurub iyo caalamka oo dhan britain waxaa sii kordhaya sixir bararka iyada oo sarafkii giniga lacagta ingiriiskuna ay hoos u dhacday oo laga cabsi qabo in ginigii hal dollar gaadho muddo intee leeg ayaa haddaba qaadan kartaa in saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha yurub dagaalka ruushka iyo ukraine laga soo kabto cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degana magaalada london ayaan su-aashaasi weydiiyey waxa aan shaki ku jirin in ay muddo dheer qaadan doonto saameynta dhaqaale ee wadamada yurub uu ku yeeshay dagaalka u dhexeeya waddanka ukraine iyo ruushku sababo badan oo ay ugu muhiimsan tahay dadka kasoo qaxaya waddanka ukraine oo badankooda dibudejin loogu sameynaya wadamada yurub taas oo culays saaraysa bajetka iyo dhaqaalaha wadamadaas sidoo kale guud ahaan kobaca dhaqaale oo hoos u dhacay sicir bararka oo kor u sii kacaya iyo iyadoo hadda uun laga soo kabanaya cudurkii koroonaha ayaa waxa ay sii dheereynaysaa kasoo kabashada in laga soo kabsado culayska dhaqaale ee haysta wadamadan yurub jihooyinka ay khusayso sida bangiga dhexe iyo jihooyinka la midka ah la dagaalanka sicir bararka iyo waxaa la midka ah ayaa siyaasadahoodii maaliyadeed amba qaababkii ay hore uga hortegi jireen sicir bararka iyo waxyaabaha la midka ah aanay ahayn mid shaqaynaysa maadaama ay culayska dhaqaale uu ka imaanayo dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay cudurkii koroonaha oo haddun laga soo baxay shidaalka oo kor u kacaya dagaalkan ukraine marka in dib dhaqaaluhu sidiisii hore ugu noqdo kabac dhaqaale lagu noqdo maalgashi la helo ayaa waxay qaadanaysaa muddo aada u dheer shirkadda gaasta ee gasrom ee dalka ruushka laga leeyahay ayaa u sheegtay macaamiisheeda yurub in aanay damaanad qaadi karin sahayda gaasta ay u baahan yihiin duruufo ka baxsan awoodooda awgeed sida ay warisay wakaaladda wararka ee reuters cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london